magaalada muqdisho weyba laga daafuray shirkiray danfiiryowka tallaabooyinka ku horseedowka leehashada gargaarka oo ayaa qaban qaabiday hay-adda sodma kaaseyte oo ku qayb galeen wasiirada gargaarka dowlado xubnowka ee dowlada federaalk soomaaliya maamulka kaatuma madax ku-dareerta gobolka banaadir ayadoo caalamiga ee ku shaqeeya o arrimo gargaarka xubno matalaya ururada maxaliga ee bini-aadamnimada culamo soomaaliyeed iyo rugta ganacsiga gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka soomaaliya maxamuud macalin cabdulle oo ku qaybgalayaalka kulanka hakadhawaay shirka iyo weybowsa sheegay in iniskooyowkus ahmiyad gaara in lata in la aqoonsada muhiimadiiyo lata in gargaarka bini-aadamnimada usadeera dadka lanka tiragalay dhibaatooyinkii lasoo maray oo dalku uu soo maray waa u mahadcelinayaa runtii hay-adaha iyo dowladaha ka qayb qaatay intaba aad baan ugu mahadcelinaynaa dadka maamulay oo ama ha ahaadeen oo dowlad goboleedyo dowladda dhexe oo wakiil uu oga yahay guddoomiye maxamuud oo sodma hogaaminayana ayagana waa u mahadcelinaynaa habka ay u maareeyeen arrimihii ama fatahaad ha noqoto ama abaarihii ha noqoto siday u maareeyeen ayagana waan uga mahadcelinaynaa runtii waxaan soo aada u xoojinaynaa ka hortagga wax isdabamarinta iyo musuq maasuqa iyo leexsashada waa aad baan aan xoojinaynaa in arrimahaas waana filayaa in aynay jirin hadda oo arrimahaas runtii wax badan lagu guulaystay ama maamul goboleed ha noqdo ama dowlad federaalka waanu ku ammaanaynaa hay-adda sodma siday arrintaas u maaraysa ku-xigeenka guddiga arrimo gudo baarlamaanka soomaaliya xildhibaan nuur axmed diiriye iyo bogaadii shirko yaha qaban qaabiday hay-adda maareynta masiibooyinka annaga ka baarlamaan ahaan waa runtii arrintani shirkan oo kale aad baan ugu faraxsannahay arrimahan oo kalena waa danaynaa golaha shacabka dhibaatooyinkii lasoo maray oo dalku uu soo maray waa u mahadcelinayaa runtii hay-adaha iyo dowladaha ka qayb qaatay intaba aad baan ugu mahadcelinaynaa dadka maamulay oo ama ha ahaadeen oo dowlad goboleedyo dowladda dhexe oo wakiil uu oga yahay guddoomiye maxamuud oo sodma hogaaminayana ayagana waa u mahadcelinaynaa habka ay u maareeyeen arrimihii ama fatahaad ha noqoto ama abaarihii ha noqoto siday u maareeyeen ayagana waan uga mahadcelinaynaa saameynta kudhaladu korta leexashada gargaarka iyo lasliqiri iniya toto eeduxun wayniya horseedu kortay dhibaatooyin horle taaseytooya iniya sii xumaata xaalada nololeed ee dadka nugul